ganacsatada baqarada raashinka kole suuqa hanti wadaag oo ah suuqa ugu weyn ee magaalada jowhar ayaa sheegay in raashinka bagaashka uu qaaligaroobay iyadoo loo sababaynayo doorashooyinka iyo koroonaha cabdicasiis xaaji xasan ayaa reediyo isnaay u sheegay waxaa keenay qaaligarowga raashinka waxaa lagadaa sokorta loorka sokorta soddon iyo lix dollar burka waxaa lagadaa loorka soddon iyo laba dollar siliicadooy jirkaanka waxay maraya soddon iyo sideed dollar baasta gabariy sagaal dollar ee mariyay baasta caadigana waxay maraya sideed dollar iyo bar jubbaha hal kacab waxaa lagadaa afartii shan caana bahjaa waxuu maraa toban iyo saddex dollar caana xilwaa waxuu maraa toban iyo toddoba dollar oomada fasklingtom iyo lix dollar iyo bar ee maraa waa tahay maxaa qaaligareeyey ee raashinkan kor u sii socda oo aan degaynin fatahaadii webiga shabeelle waa ay baaba'day waddada way furan yihiin maxaa loo aanaynayaa korona xaggiisaa loo aanaynayaa waxaa raqiisan waqooyi raqiisa muqdisho qaalsan waa sababta xagga doorashada xaggeeda waa a dadka waa tuulooyinka naga raqiisan jowhar iyo gobolka iyo tuulooyinka tuulooyinka raqiisan waa dadka waxay haystaan malaha waa xaaladooda waa iska xunta dadka waa baarihi adduunyada fatahaada kagoy haddana weli tacbashadaa lahayaa hadda baarihi weli waa masoogan bariiska haddala la shafooya waa dad deenay dhiibaan deen kasoo qaad deen kusii dhiib saas le macaamiisha waqtigii doorashada ee dhacdo oo madaxweyneha lagu guluusto xaaladda oo waddanka nin kasta wax ma keeni karo xaalad saas waddanka saasoo maraya waa nin kasta waa cabsaha wax ma keeni karo ama qallaaso u dhaca qof kasta oo cabsaha sidaasaa loo baqa raashinka saasoo maadaama haddana korona oo sii jiro culayska meesha xaggiisa ku jira tan iyo fatahaadii kala xirtay wadooyinkii soo geli lahaa jowhar iyo magaalada muqdisho oo hadda qalalan ayuusan degin raashinka waxaana taa u dheer doolarka oo kor u sii kacaya iyo karoonaha oo dunida si ba-an ugu faafaya ganacsatada magaalada jowhar waxay raashinka kasoo iibsadaan magaalada muqdisho iyadoo hadda burka iyo siriid cadeydaba ay ka dalbadaan magaalada boosaaso ee gobolka bari sida uu sheegay cabdicasiis